bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidaala ka dhowaada qodobada wararka idaacadda warsan sinhayta xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo isku fogeeyey eedeymo lahanjeedi oo inti iyo magaalada muqdisho markalaya umbahanga maamulka eroo dhugunsidayaala shacabka ka dhaqan degmada buurhakaba oo cabasho ku muujahayaan biyo laanga hafood saarti ku gadaal markii waroogii biyoya ku hela jaraanga enjeganga xubno ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo weliba degmada beledweyn oo xilalka laku qaaday xildhibaan ku badbaadiy iskudaya dila lafadaha intii laka qaarajiyey wararkii inka dambooyey qaraxa ku dhihi magaalada muqdisho kulanka kismaayo un ku socda sheekha maxamuud iyo weliba madaxda jubbalandna may ku jaranti etoobiya iyo qunsuliyadii kulabatii hargeysa faahfaahiinaha kubahaysa duqeen ah koonfurta muduga ku dhiidaya wararkii inka dambooyey dagaalo culus oo ku dhiyan duleedka degmada baardheere iyo weliba toogasho ku dhiidaya cisbital ka yaala jikaago
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
labaatanka bilaa tomiko waa sanadka lamada kun tomiyo sideedkoo dhugunsidayaalla haatan ha ka dhawaada qodobada warka oo fadsan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya profesor maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo weliba hosaageeg hadeeray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya garoonka diyaaradaha ee sheegtay guduud ee bood ee magaalada baydhabo profesor jawaare weliba ku dhowaayay ururada bulshada odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya rofesor jawaare iyo weliba soomah nagaya dhammaan shacabkii si wiinhan ku dhowaayay garoonka diyaaradaha ee sheegtay guduud ee bood ee magaalada baydhabo
ujeedada socdaalkeeda ka dambeeyada goobta waana daawaya xildhibaan kasta meelaha ka saaran bilaan doorashiisa musukooy walaagi howlka dareer marka oo sukumaati ama dareer siskuwar kastaan dowladda koonfur galbeed waxaa waddo dheera laha mari dhilaato badan laha mari alxamdulilaah madaliin horeyti hadda dhammaadsi madaliilamaada bilaabda taaswayba marka madalo hadda dareerta walaa howl hadda lajooglabrowayba waa dawladdii ordanka ahayd intiisa badalan aas si nabad eh oo wadaha furan walan suubiya caalamka dooshay dhan intahanjeeda soomaali maxamed meekal iyo tookinta intaa lahanjeeda marka malwalanka maana maana biyo beekii roonmi si oo marka dimuqraadiga dhalinyarada oo mafiirsadaas in una tusaale annagana si oo sharci waafaqsan dastuurka waafaqsan oo qor ah oo daaffuran in marata doorashada suusunto iyo amni guud onagoona noo dhaawacaman fadaana amni iyo sanduuqaas lakashalbaxaaw yaalaka yaa laka shalbaha insha allah waana dhammaan hadda xildhibaanada iyo wixii goboobta iyo iyo dhammaan ururada bulshadii musharixiinta dhammaantoona araga doona intaasa ka wada hadalaan insha allah in nabadda la sugo si amni leh doorasho daahfuran iyo dimuqraadiyad oo dhallinyaradaan dardaaraan kataba korna in maynu kasuugniya jirna iyo oo soomaaliya meel kastoo roogta in koonfur galbeed talada korto walaashay doolada korto maamulka korto aragto insha allah kuhayowka brofesor jawaar iyo weliba ay kooyayta hile magaalada baydhabo iyo inas diyaariyayta diyaar garowga keedinga doorashada madaxtine ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo la filaya inay qobsoonto labaataiyo sideedka bilo nofembar xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed yaa isku fogeeya eedeymo lahanjeedi oo intii muqdisho markala iyo ambahanga cali oo kumid xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya yaa marka hore mayba uusa ku warmay ujeedkuusaan la hariiray idaacadda warsanna
ujeedkan idaacadda warsan la hariiriya wayba wayba helohayna akhbaaraad ama xog oo maxay ladahaye laleey xildhibaanadii koonfur galbeed magaala madaxda muqdisho iyo laleey herintaas oo may lahaye waa ku sheegsadeen hadii ilaaha hada minaha eed waybu ahayeen oo dhaliil ah oo may lahaayeen qaldan oo meel qaldan ahayn manaha maygaada kor adal rungulayee lagu waage xildhibaan cali iyo mayba us isku fogaya eedaymo lahanjeeda xildhibaanadoo inti muqdisho iyo ambahena xildhibaanadii muqdishoin bahaan yaneri oo koonfureed magacayna walanka husineliyadaa sheegay sidaas dartiye anoo baydhabo roogo iyadoo dafaday jawaabta sani diibo oo maylahay beeniya hantiyada walaalo horta eed muqdisho xildhibaan koonfur galbeed inbahay eed manaal cusu haddii xildhibaanka muqdisho inbahan ee american bond lilaabaakor usoo hoolis holisiyaalardaas oo qobado hoonyaala beeska oo madagaalmahada koonfur galbeed baydhabo oo kumeeldeerka oo banyaala meeritlaa baaqo xildhibaanka horu maxasanisumeelbaha muqtaatan safarna kasta maqaqor laakiin hase ahaatee ayaa moonsi la socotay waba jira baydhabo ku jira doorashooyinkii oo qabanqaabadii madaxweynaha koonfur galbeed ku jirta saasdaasiye xildhibaanaha dabahawmaba jiraan tan iyo markii hadhawaatay doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ama bah f ba hadalhaynta eedeymo kululanis jeediyaw iyo weliba warbaahinta oo c e da iyo siyaasiyiintii oo aan isku dhaafsadaayana hadallo shalduun oo ka saabsan doorashada iyo ona hadalka xildhibaan musaakabeega maw hidlo dhowaana guddiga doorashada baarlamanka otomishan xubnoodka koobana laka dhawaaqay waana mudanayaasha baarlamaankan iyo ansaxiyeena
xubno ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne ayaa xilalka laku qaadi bashiir cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuu beledweynaha ku diray wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa xilka ka qaaday guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali iyo xogiyihii dowladda hoose ee beledweyne cabdixakiim maxamuud xasan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayaa loo magacaabay cabdulqaadir maxamed arwaax xogiyaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne ayaa loo magacaabay cabdirasaaq cali wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa sidoo kale cali cismaan maxamed u magacaabay madaxa samafalka iyo masiibooyinka degmada maxaas ee gobolka hiiraan wasiirka ayaa xilka qaadista iyo magacaabista ku sheegay in ay timid kadib markii wadatashiyo uu la sameeyey xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee hirshabeelle
shacabka ka dhaqan degmada buurakaba ayaa ku abadahay biilaan fosaarti ku gadaal markiyo enjegeen waroogyo biyo ku hela jaranga biilaantan eedkan doran ee ku jarta degmada buurakaba ee gobolka baay iyo mayba ku dambuutay ku gadaalmarkiye waroogi biyoku hela jaranga iyo gebi ahaanba enjegan iyo weliba qaar ku mid a ceelalkii biyoga ku hela jaranga oo iyo biyo ku alooradaayan ciidamada etoobiyaanka ee meela ka sugan taasi oo bulshadan saamaxa waaytay inti iyo biyo iyo ku dhaansadan ceelalkaasi mayba saas oo kale ka sababay biyalaanta ku jirta degmada buurakaba ku gadaala markiya shacab kale oo reer miiye ha ka badeen guda degmada buurakaba waato faadama oo ku mid eh hanraabti ka dhaqna degmada buurakaba oo iyo sharxaadku biyaasa qaabkii aan saamayti biyalaanta ku jirta degmada buurakaba marka hore roobkani koy garoni guisna hadii gohaan ceelkanani furaay hadda ceelkiina roobka rajidankan ceel may fur hadii ceelk diil kuwaayna way maxaa jirnay goolo meelo qodqodi biyo maya ayaamaoba bila meelyara fuusaday wayan rooba koy fuusaday iyo meelyara wargale oo wasaq ee laxduq dhuhdo maan wakal mujir qoyskan qoys weyn aha booy tumuqofoodo maya maya buurdan wa toona buurdan umaayna meelo osilaaro male ata baadiyaakna toona buur nadhow diima ka jirmay wallaahi biyiga waa lagu waraabo way nadiif ma jiro horta biyo xumo meel oo kaji jira iyo berkado oo buuro korsho wayar kaji jira iyo walaas oo nasi oo bilan dama korlada isticmaalna biyo ma jiro qaar ku mid ee shacabka ka dhaqan degmada buurakaba iyo sidaas oo kale mayba iyo sharaxaayana saamayntii kuwalatii biyolaantan baahsan ee ku jirta degmada buurakaba adiga xaalada buurakaba biyi ma jirto oona ka jiro waxaa waaye berkadaa la aroorinaya warki eber waaye biyihii waa shiideen way urooyin arrintaasaa jir ana burakabiro wallahi noo biyilaanta lama bilood darunta tana mayweeri kooxdii kala korkoytay oo nimankii kaleo iyo kordegin booyadiha ka dhaansoa biyogi berkadirefuusidasaasay werkagali hadi buusa biyaniyow waa roobka si hagaaguudi biin majer fuusa sodon wal wasare maylka galbaa sodon kola galbaa wallahi inaa degmada biin malale wara wili biin yara ka jira ebero wal hagaaya guudima war sawtay war guismi majerta degmada buraka waa biyan wejiisdaa maa jiran dadka buuya dinida warta wara buurooyinka buu degmada ka dhegin bii magaalada kojiisda baydhabo may ku odsadaane walaalow anigu waa jibriil usmaan sanawaliyare mayaa degmada buraka mageeda boosana ka rooga beydilaa waa nu waraamoya dhibaatayaana adinka damba shurub yoonay ka walaasana ku ofinya adiga leebiyaanku walanka wada qoraan geed masalan gudumada guurka waxlasa roog dehe inkastoo maalmoogina hadhaafni roobabba iyo kuqowadan qaybo ku midda gobollada baa iyo bakool yo haatana degmada buurakaba roobab kuqowadana may bahaana hano yar taasi oo nin suurtagala dadka intii biyi badan iyo ku helana xildhibaana ayaa ku badbaaday isku daya dila magaalada muqdisho aalanka jeysada fadhiya xildhibaana daahir aamin jeyse oo ku mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku badbaaday qarha lakiiri ee baaurjeya oo kudhihi wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho baabuurka noocjii hayeelokiisa oo lahay xildhibaan daahir aamin jiiso iyo ka qarahay afaafka hore ee hotelka maka almukarama xilla daahir aamin jiiso waa la sheegay intuusa ka jare carwo miilasay kataala lamada ruux ee la sheegay oo saaranayeen baabuurka xildhibaanka maybanaha diiray dhaawacyo sadaah iyo haqiijeen goobjoogyaala ciidamada ammaanka soomaaliya diireen goobta qaraxa kudhiye maybanaha iyo damyana baabuurka qaraxa gubiye magaalada muqdisho ayaa maybaa ka badana baawartalika hirow qaraxyada ah oo inta badan mas-uuliyadda yeelaya sheegadaayaan al-shabaaba iniga kale faahfaahino dheeraad iyaha ku bahayaan qaraxa mardhow kudhihi magaalada muqdisho kaasi oo likihire baawarka nooci xilikaska iyo qaraxa ayaa maybaa ku horjeedaya hotel maka almukarama sadaa warbaahintii oo ka qiijeen goobjoogyaal hal qof ayaa ka dhaawacmay qaraxa maybana koo ku mid ee lakihiray baabuurka ee wedi qofka dhaawacmay kulun kismaayo ku socda sheekh maxamuud iyo weliba madaxda jubbaland kulunka magaalada kismaayo ku socda madaxweynihii hore soomaaliya waana ee guddoomiyaha xisbiga u b a d ee madaxda jubbaland ayaa golayaasha baarlamaanka iyo weliba wasiirada kulunkayaa ka saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka nidaamka federaalismka iyo nidaamka xisbiyada badan iyo weliba qiimaha midnimada ummada iyo weliba tan jubbaland antaba qaar ku mid ee warbaahinta geeska afrika ee sacdooge lahadhaafay iyo maybayo qorahan anti dowladda federaalka ethoobiya qunsulkii ku roogaya somalilan dib ankawerti warbaahinta dalka ethoobiya saas oo kale sheegahayaan anti sababtelin kaweeri qunsulka ee ataa isbedelka ku socda geeska afrika islamarkaasina ethoobiya guud ahaan biyo joojida xiriirkii kula dhehaya somalilan taasi oo bedelayana arrimaha somalilan iyo kuta mulo doonta soomaaliya sababtinka wenyaal ka sheegay intii ata dowladda ethoobiya oo kulanagatiya somalilan xiriirka diblomaasiyadeedda ku gadaal markiya hogaamiyaasha soomaaliya eletrey iyo weliba ethoobiya oscar hang ilaaliyowka midnimada iyo madaxtinimada saddexda dala faahfaahinayaan ku bahayaan duqeyn ku dhidi koonfurta midooda warar dheeraad ah ayaa ha ku bahayaan diyaaradaha duqeeya deegaana hooseedean deegaanka caad ee degmada xaradheer ee koonfurta gobolka midooda duqeynta ayaa ku dhiiday deegaanka maamiye oo shalay shantii galabnimo maybaa la sheegay intii ah ku dhowaada liimadafe iyo diyaaradaha iyo ku dhowena lama saldhig oo ciidamada shabaab iyo meelasay kaleeyina degmada baardheerana maybaa ku bahayee warara dagaalaha meelasay ah kadhiyana intii ciidamada shabaab ah dagaalama ka dhex maray duleedka degmada baardheer ee gobolka gada dagaalka yaku ay ku gadaal markii dagaalyaano ku tirsan shabaab iyo weerarha ka qaadeen degmada ciidamada dowladda ee kasugun deegaanka faahfaaxdhoon ee duleedka baardheere sida iyo haqiijaha dadka deegaanka dagaalka yaha dagaalkii qaaday saacado badan maybana ku dhaladay khasaare shalduwana mas-uuliyiinta gobolka gadiya sheegeen intii oo dileen ah ciidamo ku tirsan shabaaba inkastoo ilaa hata khasaaraha dhabta ee dagaaladaasi iyo jayson la haqiijiyay kornaa meelo warkaas kula socotaan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo toogasho ayaa ku dhiiday cisbitaal ka yaala chicago anta la haqiijiyay afar qof ayaa ka dhimatay ku gadaal markii qof hubaysan weerarsa ka qaaday isbitaal weyn oo ka yaala magaalada jikago ee dalka maraykanka afarta qof oo dhimatay lama ku mid ee ayaa bilaanhaayeen oo isbitaalka ka shaqeeyeen meela askari booliisana saas oo kale uusa wararka sheegahayaan intii isdili booliiskiya sidaas oo kale haqiijeen intii weerarkaasi iyo ka dhaawacmeen lama qof wada booliisa afhayeenka ciidanka booliiska jikago ayaa sheegay intii ciidanka booliiska markiiyo goobtaha diirana oo si isjiliya ruuxii dadka leeyay ku gadaalnaa iyo dagaala ku gadaalmarki iyo dagaalamenga muddo kooban ah maybaayo sheegana anti iyo baaritaano wadaan ciidamada booliiska oo mardhow warbaahintan iyo la wadaagi doonaan macluumaadka dheeraadka ee qaabka wararkaasi usan dhihi warkiye dhugumsidii alisin kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo antaninka dhunye